bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiinfaylag meel walba isuroog danga ha ku dhowaada barnaamijka kulan kuwarsanaa oo hamiin walba isan kubarata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal qodobada barnaamijka oo nimadoona miiska saaray walibaa ku mid ahaa maamulka cusub ee degmada tanbaydhabo iyo waliba yolikoyana hanaan cusub ee shaqada lagu bedelo waa xaaladda degmada tanbaydhabo haddaba may ku duunaado doonaan maamulka hore dhegeystayaal barnaamijka sinkaaya gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baraab ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba use kuwarbeya garoonka diyaaradaha ee degmada baraabe oo dhismo ku dareerta saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu hadideer weliba ku mid ahaa sheekh xasan gaabo use kumudaya olmada soomaaliyeed ee weliba use ku hadalaya muuqaalkii dhowaan uganba baro bulshada laisa dhex maraayo islamarkaasna use reer baydha uusan gadigay ini arrintaasi iyo kuwaanta wanga barnaamijka sinkaayna dhegeystayaalla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna unimadu hadireer waliba ku mid ahaa madiinaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo waliba usina warbixinku dhugeysadaya hay-adda duulista hawada ee dowlad goboleedka maamulka jubbaland haddaba may kuwada hadaleen dhegeystayaalla mayna eetasababta barnaamijka sinkaaya madiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo weliba usina kulan la qaadaya dhallinyarana isrijarta dhakhaatiir iyo saasoo kale ciyaaryahanna waana sukullada leh iniyo qayb qaadan horumarka deegaanada maamulka puntland qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulan ku warsanna oo nimadan sinkaaya barnaamijka oo kuliba saare waan siinidire sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka mar kaliya barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal qodobkan kuray haddeen haqowda weliba maamulka cusub ee degmada tanbaydhabo iyo weliba ayolikoyana hanaan shaqo oo inta badan wala kubedelo waa shaqada degmada tanbaydhabo haddaba warbixin arrintaasi ku hadalaas waliba wakhtiyo saasoo kale juhud dibageliyaya weriyaheena mukhtaar sheegaadan dalmar
kolkiinna magadhowi maamulka cusub ee degmada baydhabo may baangmaadana haano suubyohay hanaang maamul oo ku tarjumaw shallahaadowka shaqada mas-uuliyiinta degmada baydhabo on magadhowi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareeng yeedoo taasna kakoyti wadashaqeewka maamulka dhatiyo i yeedoo kikasta buu isu gudagalay qobashada shaqooyinka usoo ka magadhowiin iyadoon jarna iska darsamow shaqooyinka xubin walba oo ku tirsan maamulka degmada baydhabo yuusuf bare oo ee gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo iyo tan imarkii la magadhoway maybawaday iskiday ka eedan bulshada xaafado iska hirowje taasoo usa ka fadaaw inuusa bulshada kukudhaadhiciye canshuurta biyowje sidii ankaetagtoo muhiim ee waltarna ankaleta dhaqaajyowka amniga bilicda iyo isdhagalowka bulshada
sisan ogtiin waa xaafado laba jaray maamul fadlaan oo gudoomiyaalka xaafadaha ee degmada baydhabo iyo fadlaan shaqeeyaayeen qaanoon shaafba laga suubi wayba shaqada iyo qoblaan iyo hagaajine wayba suubine idin yani wacyigelin iyo suubiyan waleera iniyo suubiyan community policing ama yani dadka naqdasho oo degmada ka nool inta yani ciidanka la shaqeeyaan adiga amniga la shaqeeyaan in dadka eedin wacyigeli walaa khalkhal khalkhalka sheenaaw khalkhal amni sheenaaw wayba bulshada baydhabo iidanka maha micnaanka ammaanaana waana ka mahadsan yihiin inay yani iyo eedan ku shaqeeyayaan amnisho transformar waan ku yeerni
منكل شرفا لبدالك بيبي يدالك طالي لبدالك بيبي يدالك طالي
qoondada bilaanta iyo maamulka cusub ee degmada baydhabo kolkii la magadhowaybo horkuhirgeliyeen kuleedda korkii tiribilang ee owal baratii iyo ka dareen tumanka xaafadood ee beliskum baydhabo inay kuma nagdaan mas-uuliyiinto iyadoo taasna kuweelasa maamulkan cusub koosii qiimeyntiiyo lahayeen bilaanta maybana xoojiyaasee dadaalkii bilaantiyo onka jareen ku qaybgalowka siyaasadda oo biloogay inka dambooye hay-aduhu ku howlgalaaw beriyo beliskum baydhabo ka biyaayeen qarash eedan badan siyo bilaanta oon ku qiib galaan siyaasadda heerarya shalga diisan tuulo degmo gobol ilaa iyo heer qaran wayba suufinaynin suurtagalay maxay ahayd waatiidna suufina xakadarna xafiisyadiin suufin arrimaha bulshada iyo fantada baydhabo ma xaafadiyo kala duwan tumunka xaafad ee baydhabo ayaa waynu magacaabnay tumun gobol oo yacni educated eh oo walhabarati oo jaamiciin eh ayaa way wax ka darnaya maamulka waana runtii wala kafaano kora waaye idaanku wax ku dalbay kafaano korta gaar ahaan degmada beerada season of team yacni tumun gabar waa halmar maamulka galbeed oo naftarkeena oyg waa yacni kaalintii bilaanto oo awal horlaan loo jaray boqolkiiba soddon boqolkiiba labaatan hadduu ku badaynayo boqolkiiba boqol baadeesii hayna yacni yoona yacni arrimihi bulshada maadaama filan ayin wadadan yacni bulshada dhex kala koraan yoo marka beelni taas mid maamul wanaag waaye dowladda hoose ee degmuhu weliba waatan ku shaqeeyaase suuradayowka beledka suubiyowka goobo dalxiisa magaalada yeelata waana ha ku galo koro qarash marka la hagaajiye mayba kaloo dowladda hoose iyo waajib ku saaranya hagaajiyowka nadaafada degmada iyo maamulayaan mas-uuliyiin aqoon leh gordayaan deegaanka biliciis i faylahaantiis doorka uuse kalayee hajiidowka dalxiisyaal iniska jara ajnabi i soomaali habahaato may arrinkaas isii lansoo bii lahay unku talayaala maamulka degmada baydhabo
dhiniga bilicdana walbanaana ku qorshaysan magaaladuna waywaa way balahaada jirtay qaybo faras magaale way lahaada jirtay meelo badan oo loo dhiin dalxiiseeda lahaada jirtay waywaa magaaladuna meelo qadiimi iyo khiyaalla way badan qorshaysana inay walaaqaha naqno qaybo waasa naqnaa maxaad bilicday magaalada laha naqa magaaladu mudalha booqda naftashay meeloogi awal dalxiiska liinsaada jar in yani badeecta oo dalxiiskaas liinsaadayana man qorshaysanka taas wey waa duniga oo horumarka iyo iyo iyo waay magaaladan weyba kaloo yani insha allahu tacaala sida inka dhaqsiya badan aan kordhiyi doona dhiniga nadaafadda magaaladan wey waa nadaafadii koobo badan aan daci maxay dinigaas oo nadaafadan walbada aan ku qabadi doono biidnillahi alkariim
bulshada baydhabo ka dhaqan yo ee bulsho eedanka fayle dowladnimada iyo weliba hoggaansamowka awaamiirta dowladda iyo hirgelinta dowladnimada hoob iyo helaan maamul la shaqeeya waana ka dhaqamaw maamul faylahaanta laysku dhac araga koro hirgeliyaan mabaadi'da dowladnimo as-aaskan ee yeedoona bulshada walwalba oo ha ka siyaado hoob iyo hay ahaada lahayti in isgargaarowka isgarab qabashada waysanka iyo habanbahan xaalada baahan gurmad iyo ina laysku garansii magaaladu yani sisin ogtiin yani jidad badan aan ka magaalada jidadka tii weyba waa yani magaaladu nolosha iyo kulli weyba waa municipality ama degmada iyo hoostooyaya magaaladu yani nolosha magaalada iftiinsha magaalada jidadka in la biyo weyba waa walaasna weyba waa yani degmada hoostooyaya يعني ما دام dadka wasqooyaan dadka reer baydhabo way baa ku fudaanay in canshuurtii dowladda lahay gaar ahaan degmada dowladda hoose laakiin inay diibaan way baa canshuurtii guryoodii iyo diibaan canshuurtii ganacsiga iyo diibaan ee maxay ahayd walaasna iyo diibaan canshuurta ismidii iyo mayna filaan mayna filaan degma ahaan dadka oo experience ah oo maamulkana ka saw يعني وراء دمدو سنة سوية حتى لما قاعد مدريان إلى المنصية ويبقى أمنا بلان قاعدان إني أديجري كاويالتي كالتونا إيه بلشدة إني أمنا نحن فوق كمتة أديجري إنع وحبر الشدة إني يعني أمنا نحن dadka oo yani hal milyan in ku badan yaa web waa inka ku yaqa magaalada Nairobi ini yani dadka inta badan sida filim lahayn ama jaanska kalaam ini yani wal barashada way isku diiwaanayeen isku la fara badan oo wiilaashi oon sheegna dadka muddo yani cashuur soo dhiibaan inay yani wax u dhinaga walbashada inay dhinaga caafimaadkooda ka qaban inay dhinaga bilicda magaaladooda ka qaban oo yani jidadka beecka inagoo nalalka inay wada qaban warka waa taas waa walaayo waajibaadkii madastiimada lagu filaayay dowladda hoose lagu filaayay inay waxku dhalaadna yaa diyaarayaan bismiilaahiyaa barkale dilii moogda baabshan dhawa ammaantageeka bilawme bilawme haydawajinaaya hakiimbate
baydhabo weliba waa magaalaha koro hayto oo sanadba sanadkii inka dambooye eedan bilaarado hayta maroogda baydhabo xaafadoogiyo haada jartii hatu ka hor sanooyinkii unahamoodni bulshadii ya korortii ka nool beledkun baydhabo gees ilaa iyo geesa baydhabo marka ilen lagu fiiri waliba etaato eedan gudweyn mayba letaa jirito eedan badan ugu weyn walow maamulka uu soo gaamiyow cali wardheeradooyo cabdiraxmaan ee gobolka baay suwalmaada ku qabadiya oo jidito suuradle beledkun dhatiya ku bii xaafadoogo shalhirinayangna inisfuri ya hatana mayba kumaadee jiritay bergobdudunsinaan eedan wiin maybana baydhabo umbaahantaa inilakasuubi reedan faylahaysiyow xaafado dhag tiyo kaanaso eh haano iskor saaran waan ambaahan ini jiritilimbii reedan dhisowna lakasuubi qaabka beladeeyowka qaabilsan oo dhismayaal iyanagoo laku bedelo kordhama iyo eedan siyaado hayta beledka bulshada ka nool waliba faylaha inay bilicdiyaana nagata toon dhikanta su-aalana mayba etaa ayn qufidhiin iniyo suubiyaan hoolaas baaxad leh bulshada caadiga ewa hay-ado ku shaqeeya baydhawowa oo mashruuc noo dhikadaan uni iska taladaane oo jeebkaana ka maamulaane ka salayaane reedan dhisowka mise dadkalu waa ku yuusuf barre gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo oo arintaas ku hadalaw dadka reer waxay ku codsaday inay yani cashuurta dhiibaan inay dowladda la shaqeeyaan gaar ahaan dowladaha hoose inay la shaqeeyaan intaas oo kale bixi adna mambaahdaana wala mambaahdaana male gargaarna mambaahdaana isin ogtin way kuwa yani intaasoo sano soddon sano ku dhawaad yaa wadanka soomaaliya la qaybdaamiyaare baydhowey baroogtee labaatan iyo shan hay-ad international eh iyo boqol iyo sideed hay-ad oo loo kala yaroogtay madilaska darwey waa boqol iyo soddon hay-ad aan ku badan yaroogtay weli magaalada weeb waa dadkii markaayaa xumo weli magaalada dhibaatada jirta inta way ku balbayeen meelo badan waa ku balbayeen number one asasmanta uma soo kumayba way waa ku balbayina adeeg yacni gargaarka iyo walaaga yacni manadaan sanayna horlaan dadkii ninka kale kale oo ninka shariska ahaa oo ninka kale adeeg asasax min deeraana wayban wayban suufinay nidaam iyo policy markaas ini yacni adeeg ninka kale kale deeraan ini degmada maadaama cabashada iyo baahida iyo ogto ini yacni adeegaas yeesa taas way kuwa walbadaan ku qaban soo marka wayba dareemaanse ini yacni maxay ato magaaladu wayba dadka majliska taladaan ini walwalba kuwadana yaadman baahda doonna qaybtaasna wayba taasa beere kan kalena wayba wayba faray intare dadka kompaniyada dadka ganacsatada oo degmadan yacni jeeda yacni runtii siisin anaga haykan jidkun baydhaba hadda baydhaba meenfood mar badan meelo badan reermaadanka naqaana iyo jidadka kaleba wayba muddo oo lama sano diiwaantiyo roogayaala beecatay haddana wayba aragaha ay taana ini yani jidadkii farkacanama weli shognaydii qaadan olindiya qandaraasa ka bahi programma ka bahi wasaaraddii maaliyadda ee federaalka iyo koonfurda isku kaaladeen dad reer baydhabe oo loo kale ayaa unina wayba dagaalamahayne darabna dukumentigan saarna inay dadka loo dalka dhiirgeliyay inay dadka loo kalka walwalka oo manafacada iyo iyo iyo dirsa dadkii loo kalka hobo projectigi la siiyay inay yani iyo naftasha way la fuday wadaninimo iyo walbadan yani loo walfayla qoblaan dadkii wayba aragaysan jidadkii burbursan yihiin soo marka maxay ato dhibaatadii jirta marka wayba yani baaqaana ini yani waltayo la qoblaan hooba qobor waayaan wayba insha allahu tacaala hoobio qobor waayaanna kambani alla kambanigii yani waltayo la qobor waayo wayba wayba diyaarayana ini wal contract dambilansiina balaajiista la geliyo deegaankan la sheegay inay kambanigan saas weelay waana laakiin kambanigii walfayla suubi nidaam suubi wadaa degmadan horumaraasiyo suubi siina abaalmariyaan waana bulshadana sheegan waana adduunkana sheegaan hay-adahana sidoo kale hay-adahana way waa hay-adii dadku masaakiinta walaagi lahan talagalay yani yeeladhuumata ama si qaldan ina isticmaala ama si dana khaasa ina isticmaala iyana wayba degmadu micnaha maxaa toni yani kusii shaqeeya ciidan aad qaadan doonto unina wayba wayba arrinkaas wayba ciida yani fejiganna waana wayba go-aan adag ku diiri doona hoobo bulshada ka nool degmada baydhabo canshuurta biyaan la shaqeeyaan maamulka dowladda hoose degmada baydhabo isla mar ahaantaasna maamulka canshuurtii isuku qaada ka fuliya mashaariic waltar anle bulshada oo sidii uuna ogno aan dhii jarna kalsoonida intun dhon maamuladii hamareen beledkum baydhabo waana ka abuuraan kalsoonida intaas dhon degmada laku qaadaba canshuurtana fiidlanka nagaaw may laku maarane may meelaku bahee mayna naqdaan marka way ka qocodsadaya dadka reer baydhabo haddii yani ay ganacsatada ee ini yani dadka shabaab mahaan ee buundooyinka qaar aysan aragteen kun sagaal boqol afartankii buundooyin la dhisay yaa ilaa hadda sii ogtay buundo la dayacay tiri dalaad muddo una magaalada asismanta kasoo biyaanna lama sano kahor la dayacay tiri oo dadka loo kale la siiyo oo lakasaba la siinaa way ka ugu fursan so way ka dareemaasa inay wadadnimadu meelaynsan waa dadka hadda magaaladu hataa fadlaan yani magaasha ilaa hadda la sheegay afshirka ayaa leebundo afshirka ayaa caamo way waa dad lako oo way baxaya dad magaala kunaqaday hata deegaanadu hata asal ahaan ujeeda lakin ako soomaali oo wadani iyahay walaa ustuubin geef wal amaanay soo marka dadku wuxuu ku baaqay in yani walaa hiraa magaca waayo walaa hiraa wey waa walaa wanaagsan waayo in yani wadanimada dadka heliyaa ciidan kaamamka kiyaala beledkum baydhabo iyo naqdeen hanooshileedii inta baydhabo kiyaalan gudaaje iyo ku badan yihiin haan kiyaalan guudhaan wadanka carabta hata kalalaasaha ku dareere asiiriya may bayodeeraana kaamamka la diiwaangeliyey ee kiyaalan beledkum baydhabo ilaa iyo afar boqol iyo lixdan kaam taasmayba dhiirigeliday qulqulka dadka ee ha ku tabaw bartii i beertii iyo lahayeen dhaqashadii xoolaa i godashadii beero waybaanu ku doorbideenna galan hoodhsadow maybaana la roogay heerkii anku xumaay ee dhiirigeliyowka bogtaale ee kaamamka magayaalyoona halkii kaamshariis anfaruurumilamo oo ada ka aragaasi meeloo berjow markii ada maraasa ilinta beledkum baydhabo kaam hibilow kow iyo kaam himilow lama oo hal magale isla weedadaan taas maynku qorshaysan maamulka cusub ee degmada silunku horseeda ini bogtaale naqdaan haanole kabaabi iyaw nololiibaadiida iyo tacabka idaaga ka tiirsanayti ee hatan maada tooyo antafa hoodadeen hay-ade iyo weliba beecmushtari xanaso kudhikadeen mashruuc lakusuubyaw maalgalashe lakuweydiyaw macaash dhiiga dadka diiwaangeliyow iyo lunkuweelaw bogtaale moorgashiimeedka kajarta si lansuubi waa lankuweelaw nolol nololkololka kol abuuraw waana lakuweydiyaw hanaan ganacsi oo nagka kii qarnigii labaatanaad adduunka ka jaray ee langorodaaye slavery trade
dadka reer baydhabo yani way aragaasay runtii walaa iminka daranayo oo xafiisada muddoona koona aragnawd waa yani inii la dhiirigeliyaa dadkii inay weerasha ku tabaan inii la dhiirigeliyaa dadkii inay xoolasha ku tabaan magaaladu yaal isku ranayaa noqotay magaaladu dadkii tuulooyinka ay ku tabeen magaalooyinka kutan way aragaasee kaamo ka qorayay tuulooyinkii magaaladu ka yaraasanaay dhan magaashooda yaa bay dabal jeen ibatuul heblaayo tuul heblaayo tuul heblaayo tuul heblaayo wan tuul yaa la leeyay tuul yaa la leeyay lamaadii qof isqabsadaan kaan kuwa shirkooye lama kaama naqdaan walaalkan kiyaab badan way waa intii bay dhaba hadda la leeyay afar boqol iyo lixdan ay db oo ku badan yahay kiyaabo oo suurtagal ah adduunka meel ku dheeri wadankan dhanka daran oo duqeynta dareerta oo fargacyaanka badan ka jira syria waay syria afar boqol iyo lixdan baa marka taala laakiin degmada baydhabo inay la afar boqol iyo lixdan kaama xitaa loo dardareemaase inay dad badan ku shaqeeyaan inay la dhiirigeliya dadkii inay wada qabsan dadkii inay yacni waxay rato hay-aduhu iska hadlayaan beeroo beeroo ilaha ku tago nimcadii ilaahay lagu kufriyo nimcadii ilaahay lagu kufriyo maayo barwaaqo ilaahay masii dhubaa ilaahay masii xoolo ilaahay masii dadkaas dhiirigeliya doona كان دمبنا مدير جديد مدد ويا رجاس يا منتي مدير كي ننتي صورة دي على عرفة كان عصير البلد بين انتي حفي سلمي كويان يا ولدي أنا كان هيقول علينا كان هيقول علينا كان هيقول علينا ويبوا عيدي والله ما يسمي فلاين لكن كان عصير هو كامل لي لكن مجال كل هو كامل لي لكن مساكين تلسع تسير ما كان داس من إيه إيه مدير جديد دم وأنا ولا أنا فريتهم أنت أنا كفرها يقول بقى إني سي تذكرت برا وان إني تذكر بولس ويبقى من كدجان حفيز كريم بولس بولس ويبقى نصوب بنا إني تذكر dadkii naqdu kalaan oo meelaashu amni amaneen naqd yani boosu ka naqd dadkii naqdu kurna oo dhibaato ku jirta ama alaab ku jirtana ini yani waleera organization masuulkana magaaleyna dadka degmada baydhabo daafoosha la dejiye dadkii xaafado la siiye iskuullada la jeeye walbarasha la jeeye dadkii la magaalay lamaadan bolisayna ku degan bolisi saddexaad oo i d b la erawa kusoo geedo mudada maclumu kooban oo macnaa roogna insha allahu tacaala i d b nu tirada doona waa yani xaafjari doona dhulka buuray dhulkale ilaabiyoole bulwulke ay ii hargaani adablale adablale higambarwaagi esta barbaarka iido han isbahi karsha baftii diiday yuunkii weeriyaam bishaarawa bishaarawa harliingilow siyaareta
weliba waa qorsho bilowga hanaanka maamulka oo shalbahan shaqadana shal-eeta xilgudisho dariiq nidaamkan koqotonta oo waltar i horumarba anle bulshada baydhabo sidii isinka dheegaaseen warbixinta hadaladii ka jari oo useera editor yuusuf gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda degmada baydhabo maybaniyadadiilo anagadaasheetan jidlanka gogol fidyaw maamul degmo oo ka shaqeeya nidaamka dowlada hoose ee caalamka maybanoluku filido kore hoobo sidii usan hadalii gudoomiye bare ku dhabeey usi maamulka xubno iyo kala bulshada iniyoo helo koraan dowlad hoose oo la shaqeeyaas waana nagadaas maamulkii inka horeeyey oo walku qabada baahada bulshada iyo weliba horumarka beledka
daynab How?
inta kukoytimay daarudawa hospitaalnimay
daarudawa hospital usumay daarudawa hospital leylileema ifola isbitaal daawan yaalu wamay way diin diriko diin lay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan togow i eriirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidi doctor maxamed abshiraa meelo diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykiidu daaraw kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa kuguda jirnaa weliba odasinkalaa dhegeystayaal hamiin filan gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba sukurbaya dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baraabe haddaba maran qata taleefonka walkuweydi gudoomiyaha iyo weliba siinka jawaabay bismillahi raxmaan raxiim idaacadda wasan waa mahadsan tahay reer baydhaban waa salaamay iyo reer balaabo oo dhanba iyo ummadda soomaaliyeed waxay dhegeysanaya oo dhan marka ugu horeyso xaaladda guud ee degmada baraw waa maanta waa boqolkiiba boqol oo wax amni amni dararka ma jirto amnigeedu waa boqolkiiba boqol wax dhibaataha hadda ka jira male ummadda soomaaliyeed ee ku nool degmada baraw oo dhan dhammaan ayagoo is wada kaashanaya gacnaha siyaasada iyo amniga iyo xasiloonida iyo qalbay ka wada shaqeynayaan sida cii- ciidamada militariga iyo ciidamada booliska soomaaliyeed iyo maamulka degmada dhammaan ayagoo iska wada kaashanaya oo ka shaqeeyaan howlihii degmada looga baahnay alxamdulilah subxan min dadweynaha wax dhex maraayaan nin walba shaqadiisii beer beerihiisii kii beer falna beerihiisa ayuu jooga kii magaalada ku noolaan ganacsigiisii kii gurigiisa gurigiisa ayuu jooga kii waxbarina waxbarashiisa ayuu jooga wax walba sida la rabay u socdaa alxamdulilah maadaasna ilaahay baa leh markaa u soo jeesta degmada baraaba waxay ku tilaabsatay waxaan helnay oo taabo geliyey garoonkii weynaa ee diyaaradaha ee degmada baraabe baraaba janaaga garoonkeeda oo asagan sidoo kale aan rajeyhayna ma bisha soo socota inuu noo furmo oo madaxweynaheena qaaliga uu taa oo horgeliyey madaxweyne cabdicasiis laftigraan iyo wasiirada iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan iyo madaxda iyo suudaanka guud ee degmada baraab dhammaan ay hirgeliyeen shacabweynaha soomaaliya degmada baraab oona hormuud u yahay madaxweynehina qaaliga cabdicasiis laftigraan oo garoonkaasi oo hirgeliyey maanta oona maalinta xasaas noogu yimid tijaabo oo fiiriyey wixiina marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa un madaxweynaha qaaliga ee cabdicasiis laftigraan inuu airboortka iyo xerga u ka jiro laakiin diyaarad hadda oo dad xanuunsan watay ayaan maalintaxaas halkan ka dhoof- ka dhooftay oo dad xanuunsan oo beshin ahaayeen oo waayeele iyo dad oo xanuunsan iskugu dhexjireen saas aawadeed ayaa loogu fatay intaana garoonka la furin madaxweyne abdulakaas maalin madaxweynaha iyo wasiirka dowlasta askaleerayna wuu fasaxay xanuun dad xanuunsan ayay ahaayeen oo waanyeelida isku darsan hanaajidkana mari karin oona xanuunsan oo caafimaad degdega muqdisho ku socda aaway isbitaalkii oo ku yaalay gudaha degmada baraawe waxaa jirto cudurada way fiican yihiin cudurada cudur wax bara wax looga qaban karayo cudur muqshax looga qaban karayaa jirtan sooma wayna dhacdaa hataa soomaaliya waxaa dhacda marmarka qaarkood in cudurada qaarkood aan wax looga qaban karin oo dibadaha loo loo loo loo wadaayo qofka waa aragteen waxaa aragteen dowladda federaalka ama dowladda koonfurta federaalka laakiin cudurada waxaa waxaa laga yaabaa cudurada ay yihiin in muqdisho wax looga qaban karo intaan wax looga qaban karin laakiin inta dictorka wuu joogaa hawshii caafimaadkan way socotaa wixii xanuun aad iyo aad oo marka oo ma- macnaha inta wax looga qaban karin waxaa loo gudbay muqdisho wixii looga qaban karin inta baa loogu suubiyaa daktarka ay daaweeyaa marka alxamdulilah sheekh caalamiin wax oo dhibaato ah kama jira hawshan wa waayahay een waxaan la socdaa in isbitaalka guud ee aan idhaahde een elboorka magaalada baraawe uu ka socdo dhismo marka dhismadaasi xaggee maraysaa
bismillahi raxmaan raxiim dhismaha wuu ka socdaa dhismaha dhammaad ayuu marayaa marka bacdi diyaaradda hadda soo degeysa jara ay ahayd in ay meesha kusoo degtay waxaana waaday dad oo dhibaateysan oo xanuunsan ayaan muqdisho loogu geynayo airboortkana dhammaad ayuu marayaa dhismihiisa waxaana noo furi doona madaxweynehena qaaliga cabdicasiis laftigaran iyo madaxda kale ee dowlad ayaa noo furi doona insha allahu tacaala madaxweynehena qaaliga oo asiga garoonka ka shaqeeyey in ay inuu hergalo oo baraabana garoon yeelato baraabana diyaarada u soo raaco waxaa ka dambeeyey madaxweyne cabdicasiis lafti karaan waayahay alxamdulilah subxaan madaxweynaha wuu dadaalay aad iyo aad ayaan ugu tiirsanay aad iyo aadan ugu faraxsanahay sida wanaagsan oo madaxweynehena oo garab ku siiyey shacabka soomaaliyeed ee caasimada koonfurka bari soomaaliya degmada qalaado meel walba looga imaan karo laakiin madaxweynaha ayaa taas hirgeliya cabdicasiis lafti karaan madaxweyne qaaliga qeer alaasiya waayahay marka ee, dhismahaasi garoonka maadaama uu marayo gebogebo ee, wararka qaar waxay sheegayaan in ee, mar uu hakadgelay ee, dhismaha garoonka magaalada baraawe marka bismillahi raxmaan raxiim garoonka hanjila furo oo madaxweynaha cabdicasiis laftigaran madaxweyne qaaliga oo bisha soo socota oo november oo noo furo waxaa aad iyo aad waa dhibaatada nooga yaraanaysaa xagga goomka ee degmada baraawe ay ku jirto dhinacna bad dhinacna beri dhinacna dhul iyo dhul dheer marka dadka ka imaanayo shacab shacabka soomaaliyeed ee ka imaanayo ee caasimada koonfurta soomaaliya u dhashay qurbaha joogo iyo kuwa muqdisho joogo iyo kuwa baydhabo joogo inay si degdega ku yimaadaan waxtan shan daqiiqa ay ku yimaadaan yimaadaan walaacegahooda iyo dadkooda ay booqdaan degmadana muxuu ahay shacabkana guul ayay u tahay amayadana kamaamulahana guul ayay u tahay koonfurka badna guul ayay u tahay waayahay marka waxaan dareemaynaa farxado badan ayaan dareemaynaa markoo noo furmo insha allahu tacala madaxweynaha noo furo waayahay een, marka diyaaradan oo hadda ay qaaday shacabka ee, degmada baraawe iyo ee, dad kaleba een, ah, ma suurtagali kartaa in diyaarad kala imaato magaalada islamarkaasna
waa jiraan diyaarada oo ka yimaadeen diyaaradda waxaa wada yimid madaxweynaha cabdicasiis laftigiran madaxweynaha oo laba diyaaradda wada ayaa noo timid ee, isbuucyadii ka horreeyey marka alxamdulilah subxaan min oo diyaarad weyn oo ugu yaraan iyadana soddon qaad oo madaxweynaha watay ayaa jirto weyn oo timida iyadana jikaada oo baydhabo kasoo baxday ilaa intana ugu timida iyadana way jirta alxamdulilah subxaan min diyaaradaha badan iyo diyaarada xamuul wado oo ciidamada militariga ee Am- amison u wadaan way yimaadaan oo hawl militari iyo waxyaaba soo wadaan way yimaadaan marka alxamdulilah subxaan min waa garoon garoon lagu kalsoon yahay waxaana taabadiisa iyo hirgelintiisana aad ugu dadaalay madaxweyne cabdicasiis laftigaraan waayahay weyn a- ayuuna ugu korbagala madaxweynaha qaaliga waayahay aada umahadsantahay aada umahadsantahay Adaa- gudoomie
warshada isbuunyada shaakir shoobla shoobla haashinew sidee u maymay waa digaagga shukriya ku farhii fadaha isbuunyada shiilalan gordaaya wed allo hadda shukri shaaf dhuura ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii asiiba farmadoobaga shinew shaakirtana ma edna shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olow hoosaas eddaaba shukriya isbuunyada shaakir shakadlaan shakadlaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabti tayadiioo layin weyn bulshada shahaado ku ah isbuunyaasha shaakir jiif shaalashaalaysan hindurmo shahaad an hayna iyo isbuunyo shabshal banno an hayna shakalaang meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoonee anka kadanta isku fiiri farmadoobaga ini shaakir eye ileen bershooba shiila waxa koobiyahay siday orjinaal farmadoobaga
waayahay dhegeystayaal weliba wada singala hamiin fayl akhyaaraya sheekh xasan gaab oo soo kumid ah culimada Soomaaliyeed ee waliba oo soo ku hadalay muuqaal maalmo wala dhaaf ibn tabadan isla dhaxmarayeen bulshada ku nool magaalada Tanbaydhabo hadaba sheekha arintaas ay ku waree ila dhugunsada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، برنامجكان ويا مغون دريرة ولد لكشيغا والحبر إيه حركة إسلامعان إنه هتو بيان ومرب الكيد لكباهي لنكسنا دعوة بهاي بالليل sheekhay horta bay dheray gabar muu waday su-aal ku doonyo waa lankasto oo muslum eh oo ahli tawxiid eh oo wala yoo hayba arago ama deede wal oo ka argagaxaaw wal oo maaragtay raallo ee ilaahay orodas la ku ogolaya raallo ilaahay keegin ma e waa faaxishe oo haddana faaxishe korkuu lagu bulshada maynka degaana muslimiinta meelkastiroogan oo khaasatan reer baydhowa ilaahay halqoobsaday walayo haay lankii mobeelkii ka jiraan isku tuur horay oo badan kula siteen ilaahay uu nagoy dambi waaye ina aladiina yuxibuuna an tashiya alfaaxishatuwo hoyo dhiin unawaaba isdable may faaxishe eh iyo erasadeen eh walaa hooba maaragtay na tarafoosilinka talagani meesha dareeba la weela dembi nagadaayan hoobiyo isgaban weyg waa asturunaanga ninka talagani hataa nabada ilaahay matataakasa ilbalaamujay wayba nahyi ama reebayin abati hartaga madiyo kulumaan waligool eh ama sheeko ee datiyo maraaw anigu sobinaanka habaho asaxaabtiis ee banaankan ka sheegay wayba ka sheegaynin lama dameer oo neemada dhatidiisu fuureenhata sheekadayadaya abartasay eraas ama saweere markiin hoolu gobodaana hata sheekile oo banaanka la fadhay adigaeetayre nabad ilaahay sidii lama dameer oo kale oo neemada isku fuuleen oo kale uu ama dariida isku fuuleen oo kale uu hadda sheekada eh walaayado ficil eh oo maaragtay baraatika ee baa laha gudbiyohaaye waa dhagan oo eed unfun oo eed unguracan oo shareecada islaamka ee maaragtay iyo maaragtay aragtiyada eed unguran weliba way arag kornay arrintan arag oo ujeedalanka leyu oo mayka dambooye dad adow eh oo muslimiinta iyo diinta islaamka adow eh barnaamij oo n g o ah oo beesa laha kagaalada ama ujeedalanka wededu balla erag koro sa haddii arrintan muuqata marka ina fiirana marka meyd baan ka digaanay dadka muslimiinta ee arrintaas faaxishada ee hal irtiroy laanki mobelia kujertoon ilaahay koobsay qiyaamo ilaahay ku warsado doono ilaahay koobsay marka dadka muslimiinta ee walaanyabay reerbaydhow taasaan ku digay arrinteeda ay halku sugaaday sugaasi weliti inka beeraytay halku sugaaday
waayahay inkastoo wacyigelin badan masaajidada baydhabana culimmada ku hadaleen dadka muuqaaladaas inka jarana intiyo tuuran la fari si dembe kale hanin ku deerna adina mayla eraaya hata bulshada fariin warsan mari hayta wala jara dad muuqaaladaas ha deeri oo daawadi marka dadka noocaas ah may ku waajib ah sheekh xasan
muuqaaladaas dadka noocaas ee oo ha fiirsadeen culimmada walaanyabay oo horeytiy uun ka hadaleenba anigana video la adkeeye xaaran waye kan warasoobi iyo ad isbaal etinlay waaba fiirsadahayte lankii suubi iyo lanka hada fiirsadahay wayba waa maaba shal dheeru oo kale waa dheero koro maylay faraanahen kuwaajibay lankaasini ilaahayn tawbi ilaahay meeray watuubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuuna ma eraana lanka fiirsadii moorada kabahay musluma eh gaari nagadi mehraanayto waa dembe oo dembe kabiire ahoo oo sugalaha dambadana maydayna fadayneedka tawbidoo dambaahanyo maydaysi dorona keliyaada sii wado mobeelkaas inka jiro waryarka baadabacda fiirsata israara naray dembadii oo la daa'imo macsidii adiga ka dhax jirtay hadan hornin ka dhax jira wayba dhibaatadii warnata wal haduun eraano moorada kabahay tawxiidka ninqobada un eraano mane waa nan oo caase e oo mujirin e nanki wala fiirsadahay waada kan haweenikaas waa mujirin baa shaygu waa kan wala fiirsadahay sona nan mujirin e dembiireen tun culamada ka hadalay masaajidada ka hadalaan meelo dhan ka hadalaan weli haddana fiirsadahay waa nan oo maaragtay ee dandandaweyno mayna ka waajibeeraane hadda inay tawbiyo nabad ilaahay maray kullukum khataa-uun wa khayru lkhataa-iin attawaabuun isan dhan nabad ilaahay maray gifaasan dadow dadka gifoona ay faydaan khayr badan nanka ilaahay in tawbiyaayo ilaahay innaqdaaw nabad ilaahay haddii kalmaarayn dhowsan intan baagu lahayna aan toobii lahayna oo nadiifay haada fadeen ilaahaysan baabii fadi dadin baawayaano haddana tawbiyaayana ilaahay abuurado fadi marka ilaahay aan tawbiyaan ilaahay dhiignagade magadhalanka muslimga walaalkew hildhoogun ilaahay meekinsa inaad kheerka kitaab qur-aankaada ka fiirido kheerkaada ka fiirido waalidka iyo awlaadaada aynu raxmo aada ka fiirido ilaahay keensiin ini macasii aada ka fiirido ilaahay ma keensiin qalabkan oo mobeelkan iyo aankay ee كمبيوتر هو شيء هاي من جنة معي أنا لما بدنا لما بدنا لما بدنا أطلع يكون خيرك من خيرك من إبلك لا نعمر إني من شر من إبلك من معه مركا كذي علم دي أغريت أنا رسالة أكتر إلهي هل أنت وبيه لأنك وراك أنت كور كير تبي كير توبة أنا شروطي لما يتم ده تعلم هذا من شيء أنا جماعة معصية من هذا كفر ده مركز موبايل كذا فير كذا يتولى يميلك من كذا ولا توبة من لا إله يبص فينا من لا يستطيع ولا يوه ما أنا ورثة إن شاء الله
anka dambooyntii inkastoo madikoowaad iyo madilamaad deegaankan lulka araga ata muuqaalo noocaas ee anshax turan bulshadana qaarsho hadeeran madila kureebe dadka walaasuubiya ah bandhigkii iyo dadka tirada yar ee fiirsaday madila kureebe walaagun oo kale hooba sii dareeran maylku dhaxle bulsho iyo dalba madileer diiniyan
wallaahi walaagu oo kale hooba sii dareeran wayba waa dhibaato badan la sheelayan ciyaalka yar yaro adhaha korahayo cadle iyo diin iyo waliyo reebo unlahayna oo markasiyo fiirsadaayan marka dhibaatadii wanagta irirumeeraana dadka oo ulul cadliga ee ahlulxalli walcadli maamulka le culmaa-udiinka le malaaqada le iyo maaragtay maamulka mayba dardaarmaane walaahuniyo ka horteedaan waayo walaka ilaasima awlaadiyahu walaaka ilaasima kufisaada wayba waa gabdhoosha iyo wiilashoodugu kan waaba ujeedada wadide daydhabo waa runtaa waa hakala nagada ee barnaamijka marka lanka walaahu suubiyahay waaba lan ujeedi wadadu marka mayba eraanaha ini dadka oo madaxda eh ama maamulka eh ama culmaa-udiinka eh ama sidii aragtay digrii mirisle oo macquulka hayay oo qiimaha lahay aragto iniyo tagaagan walka kubadan lankan walaahu suubi iyo aragtay latahelay ini تأثير نوره هذه كل حتى هدول رانا قدو دوما شرعنا جيت رانا ملا تأثير نتا بذكرني للتأثير مركا تأثير لهايني كنتم هني لها أفجر مركا لدم بيهان كنغن مغالة هان كنغن
أنت بقالي الدنيا ذو عافماتك أنك هرية أغالا
maankay medical center maga maskiin mayka eh maal mawladeegaba maankay medical centera koy isbitaal muhiim e koy malab saafe e lang aragaw malaalo ma amayo maygaal lang aragawna muhi soorma ka amaw maankay medical center isbitaal moodadii inka damboosii eh galabshay laama meriyaa daawadiis maashaalla ewa megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshoyi maankay medical center maliil mawlaaga aafiyay ilow waliimoodba anfuune marle la daawayawlay ee mankay medical center ankoey megali bilaandhatiyo ku faa'iidaysineen mankay medical center maankay medical center way basiin haaye ditoor cudurada guud daawayowso walshileedisley lahandoorey allahanka deegi ka alag megal ibilaan daawayowsho taqasusey alla indeeshi bulshoy had
waayahay dhegeystayaal qayb dhexe barnaamijka kulanka warsaya guda jirnaa weliba wada singalaa dhegeystayaal hamiin faynanga saaxiibkayga bilaal yaa imaamadaa barnaamijka mudiraga maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe iyo weliba usa ee warbixinsa ku dhugunsaday hay-adda maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo haddaba mayata sababta axmed midoobe usonan kulamaya wasaarada ee maamulka jubbalanda iyo dhugunsada ee naanta badan iyo oo faahfaahayaan arrintaasi
mudan madaxweyne awaamirta masiise ee ahayd in maamul wanaag iyo maaragtay la muujiyo isla xisaabtan iyo dahafurnaan si ilaha dhaqaalaha maaragtay loo kordhiyo adeeg aan shacabka aan u haynana uu u noqdo adeeg dahafuran oo la arki karo hirgelinta nidaamka iyo xaqiijinta hanaanka canshuur bixinta Eh, qaybta saddexaad mudan madaxweyne ee aan diiradda saarnay waxay tahay dakhli abuur in aan ballaarino ilaha dhaqaale iyo nidaamka maaraynta maaliyadeed qaybaha inoogu muhiimsan iyo kordhinta eh, shirkadaha iyo xaqiijinta hanaanka canshuur bixinta qaybta afaraad oo ayadana ka mid ah tiirisha ama principal eh, qodobada ugu muhiimsan ee aan ku howlgalaynay ayaa ah adeeg bulsho Eh, garoonka maadaama uu yahay eh, yacni albaabka laga soo galayay ee dawladda uu yahay imagekii maaragtay muraayaddii saad noo sheegtay eh, hay-adaha dawliga ah ay iska dhex arkayaan oo dhammaantood adeega aan bixinno aas-aas u ahayd annagu marka waxaan diiradda saarnay adeega bulsho ee garoonka maadaama garoonka sayid moxamed cabdulle uu yahay garoon caalami ah ay ku tiirsan yihiin shacabka soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba in adeeg bulsho oo ku dhisan dhowrista iyo qadarinta sharafta muwaadinimo ilaalinta wakhtiga iyo daryeelka rakaabka ka dhoofaya garoonka iyo weliba si dhow inaan ola shaqayno oo aan dhegaysano dadweynaha eh, cabashada iyo maaragtay baahiyahooda gaarka ah isla markaana aan ka jawaabno wax kastoo annaga aan qaban karno qodobka shanaad ayaa ah in abaalmarinta iyo dhiirigelinta shaqaalaha eh, ay tahay door muhiim ah oo noo suurtogeliyey in maaragtay meesha aan marayno iyo waxyaabaha maanta aan ku faanayno inoo hergelay kaalin mugle ka qaatay mudan madaxweyne qaybta tan qof kasta oo muwaadin ah ama qof kasta oo shaqaale dawladeed ah oo isla markaa ka shaqeeya garoonka eh, diyaaradaha eh, mudan madaxweyne waxaan ku qiimeynaa kuna abaalmarinaa howlkarnimadiisa shaksiyan iyo aqoontiisa iyo gudashada waajibaadka gaarka ah ee qofka markaa loo egmaday mudan madaxweyne hordhac kooban hay-adda duulista hawada iyo maamulka garoomada jubbaland waxaa la magacaabay bishii juun labaatan iyo sideedeedii labadii kun iyo lix iyo tobanka xilligaa oo ay ku soo baxday wareegta heer madaxweyne wasaaradda gaadiidka iyo duulista oo laga hoos qaaday laga saaray garoonka lagana dhigay hay-ad madax bannaan xilligaa ay maarata aan helnay degreetadii intaa wixii ka dambeeyey waxaa inoo qabsoomay kow dib u habaynta nidaamka dhismo ee maamulka garoonka Eh, mudan madaxweyne waxaa inoo qabsoomay horumarinta amniga garoonka muddada aan joognay eh, waxaan aada ugu faani karnaa waxa dhacdo sakuureed ah oo garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan garoomada jubbaland oo maanta maaragtay ama eh, rikood aan xasuusano had yaraateed ma jirin taana maaragtay allaha weyn oo awoodda leh ayaan maaragtay iskale mahadda Eh, ka sokow ciidamada geesiyaasha ah habeen iyo maalin eh, maaragtay u taagan in amniga ay sugaan xaqiijiyaana adeega garoonka in maaragtay eh, sidii loogu talagalay uu u shaqeeyo ayaan ku ammaanaynaa hirgelinta adeega cusub ee ground handling shirkadda safari aviation ayaa ka mid ah shirkadaha bixisa adeega garoonka shirkadaasi waxay bixisaa gaadiidka diyaaradaha gudaha maaragtay ka adeega ee boorsooyinka dadka qaado laagajka oo halka baaritaanka gaadiid loo geeyo oo dadka mar alaali markay baaritaanka maraanba lagala soo wareego iyo maaragtay shaqaalo gaar ahoo ayada mushaarkooda ay bixiso ay soo kordhisay oo tiradooda kow iyo labaatan ay tahay iyo sidoo kale xamaaliga xamaaliga garoonka ee ka shaqeeya shirkadda ayaa maaragtay iyana sidoo kale maamusho iyo nadaafadda guud ee garoonka guud ahaanna excellency maadaama systemkeena maaliyadeed uu yahay single treasury account dhammaan ilaha dakhliga ee garoonka waxaa toos u maamusho ama uu ku dhacaa accountka wasaaradda maaliyadda annaga ka ee bod authority ahaan wax dhaqaalaha oo gaar aan u maareyno ma i jirto accounti gaar oo aan leenahayno ma i jirto keli ah haddii bil ay dhammaato mushaaraadka shaqaalaha iyo maaragtay dadka sida gaarka shaqaalaha rayidka iyo ciidanka sida gaarka shaqada kule ee dadka bayroolkoodii mushaaraadkoodii oo daily attendance loo fiirinayo ayaanu soo process garaynaa iyo running costiga ee dadka kadib dhaqaalahaas wasaaradda maaliyadda ayaa lagu shubaa deposit sleep ayay shirkadda u qaadataa annagana wasaaradda maaliyadda ayaan ka process garaysanaa waxaan nahay dad shaqaale ah goobaha kala duwan ee shaqada ay ka socoto annagoo og shaqaale shaqada loo egmaday inay joogaan haddana xafiis ma fadhiisano saacad kasta waan la taagannahay sababka aan u sameeyaynina waxay tahay inaan ogaano dadka adeega aan bixinayn inay ku qanacsan yihiin iyo xilliga shaqada loo qabanayo annagoo dul taagan inaan dhegaysano qaabka maaragtay servicekeenu u baxaayo mudan madaxweyne waxaan leenahay waxa la dhaho suggestion box sanduuq ee dadweynaha aan u adeegno aan ugu talagalnay in garoonkan marka ay maraan haddii abasho ay jirto oo lacalla ay maarayuhu arki waayaan in qoraal ay samayn karaan oo ay noo fariimo noo dhaafi karaan isla markaana aan ogaan karno adeega baxay iyo qof kasta oo garoonkan soo degay ama ka dhoofay dareenka uu qabo iyo waxyaabaha maaragtay uu dareemayo uu isleeyahay maamulka la wadaag hadday tahay cabasho iyo hadday tahayba faallo ama dhiirigelin ayaan helnaa laba iyo toban saacadood oo joogto ah ayay shaqaalaha garoonka shaqeeyaan maalin kasta toddobada beri ee isbuuca hal beri ma nastaan toddobada beri mudan madaxweyne garoonku waa uu furan yahay rikaabkana waa ka dhoofaa diyaaradahana maaragtay muxuu ahaye way soo degaan xafiisyadeeni dhammaantoodii adeegii waa furan yahay shaqaalaha sidaas ay u taagan yihin hal mar ma nastaan laba iyo toban saacadoodna way shaqeeyaan waxyaabaha aan isleenahay laamaha kale ee dowladda waxaad ooga duwan tihiin ama gaarkiinoo ay ka mid tahay in shaqaalaheenu halkaas ay shaqeeyaan laba iyo toban saacadood waxaa kaloo registerka aan qornaa ama dhaatada gelinaa waxa la yidhaha qbd waxaa waa shidaalka diyaaraddu ay haysato diyaaraddu markay kacayso waxaa waajib ku ah haddii berri uu wax soo gaaro inaad ka jawaabto diyaaraddu shidaal intay wadatay hawada intay gashay dadka saarna intay dhammaayeen waktiga kacda goormeheed waktigii meesha ku aadanayna goormeheed intaasaa lagaa rabaa marka marka intaasaa register garayna kadib haddana waxaan koraynaa inta qofa saarna meesha oo ku arka s o b waxaa waa solis on board ama dadka gu- saaran diyaaradda waxaa ku arkaa meesha a t d da meesha ku qoranta waxaa waaye actual time of damage ale waktiga saxda diyaaraddu ay kacda markii lugaha dhulka ka qaada baa la fiirinayaa iyo shaqaaluhu fiirinayaan kadib bay qorayaan qaybta kale waxaa ku arkaa e t a baa lagu leehay waxaa la lahaa estimate mawaarada waktiga qiyaasta ay diyaaraddu meesha degayso wax sida shaqeeda aviationka shan daqiiqan oo ku darsan kartaa shan daqiiqan oo kormay kartaa laakiin qiyaas buu qaadanaya a t a dan waxaa waaye actual time of arrival waktiga saxda diyaaradda dhulka cagaha dhigata baa qoraysa haddana diyaaradda noocay tahay table of record waxaa waaye diyaaradda noocay tahay annaga waxaan ku qornaa sababtoo waxaa waaye soomaali laguma qori karo sharciga aviationka la raacaya waxaad arkaan saacadda tusaale diyaaradda waqtigeedu waxaa waaye sideed iyo soddon iyo lix sideed iyo soddon iyo lix idinka macnaha caadiga saacaddana saxday maaha saddex saac baa lagu darayaa oo aviation sharciga marka diyaaradda waxay soo degtay kow iyo tobanka iyo soddon iyo lix subaxnimay soo degtay because hadda marka naga ribadana laga qaado ma soo dhigi karna kow iyo toban baan qornay kow iyo toban haddaan qorno iyo soddon iyo lix waxay ka dhigan tahay sideed saac iyo soddon iyo lix marka mar kasta waxaa waaye haddii aad arkaan saacaddan waxaa lagu darayaa saddex saacadood baa lagu darayaa waxaan codsan lahaa mudan madaxweyne xukuumadda isagood soo dhisayso in maamulka garoomada iyo hay-adda duulista inaad wasaarad ka soo dhigtid maxaa yeelay waxaan annagu khadka ayaan ka baxnay waxaan khadka oga baxnay wasaaradna ma hoos tagno golaha wasiiradana kama soo qayb galno maalinka ay shirku ay leeyihiin oo aad shir guddoomiso golaha wasiiradu xubin nooga soo qayb gasho oo waxay dowladda ka war hadashay noo soo dhegaysato ma jirto wixii dawladdu ay ka wada hadashayna ribood dhamaystiran naloo keeno oo ka eleboor ahaan annagu aan ognahay ma i jirto halkaas marka qorshihii dawladdu ay dejisay dhanka eleboorka annagu aadaan u dibdhacnay waxaan codsanayaa in wasaarad naloo sameeyo annagana maamusho oo aan hoos tagno si maaragtay loo dhaqaajiyo sanadka labada kun iyo labaatanka hiigsigeena dhanka garoomada horumar aan nooga gaarna aadan umahadsanto mudan madaxweyne wixii su-aal ah dhanka hiigsigeena labada kun iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka waxaan u aragnaa inuu yahay sanadkii dhismaha sanadkii dhammaystirka qorshaha dhismo ee garoonka sayid maxamed cabdulle uu ugu horeeyo iyo dayactirka guud ahaanba ee garoomada jubbaland oo dhan iyo in aan hirgelino oo dib aan maaragtay u hirgelino dhammaan haddii ay ahaan lahayd dayactirkoodii iyo iyo shaqaaleyntoodaba mudan madaxweyne waxaan rabnaa labada kun iyo labaatanka hiigsigeen waxaa ka mid ah in garoomada jubbaland dhammaantood aan wada hoos keenno systemka hay-adda duulista iyo maamulka garoomada jubbaland si marka aan dhammaantood aan ugu sameyno shaqaalo u gaar ah oo munshaari ah oo dowladda wasaaradda maaliyadda munshaarkooda maarata ay bixiso hay-adda duulista iyo maaragtay eh, maamul garoomadana accounti guud oo dhaqaalaha dakhliga garoomada ee dalkao dhan maaragtay lagu soo wada shubo ay samayso
oo hadda eh, taas ka argowda la sameeyo laakiin qalab badan baad u baahan tihiin maxaa maxaa yimid muxuu yahay qalabka idinka dhiman hadda garoonka ama ha noqoto hadda waxaad ii sheegteen laba raadiyeyaal oo noocyo kala duwan iyo mashiinadii intaas muxuu qalab ahaan maxaa idinka dhimanoo iska yiradda
Een, qalabka aan u baahannahay ee, dhanka horta ee, screeningka securityka mashiinaha ee hadda aan sheegnay ee aan haysano naguma filna maadaama mashiinaha hadda aan haysano ayna nagu filnayn ee, awood ahaan iyo iyo populationka aan ku xisaabtamayno aan qorsheynayno ayna isku filnayn inaan mashiino dheeri aan helno si aan u xaqiijino dadka maaragtay ardaha raacaya iyo saacad kastaba in amnigii uu aada u horumarsan yahay waayahay aan u galo mid kale oo siyaasadda shaqadii ku saabsanayd falaydka dobley iyo kismaayo imisay diyaaradda qaadatay hawada ay ku jirtaa daqiiqadaha qaadata waa imisa Ee, diyaaruhu say u kala wen yihiin bay maarata hawada jaritaankeeda ay ku kala dheereen Ee, diyaaradda ee, maarata foker fifty ee, imbarada daatan soddon daqiiqo ayay u duushaa ee, kismaayo iyo dhobley waxay martaa hadda maadaama la joojiyey adeegii duulimaadyada ee kismaayo iyo dhobley oo tooska ahaa ee, muddada afarta bilood aan soo dhaafnay caqabadaha ugu waaweyn ee na saameeyey ee, waxaa ka mid ah in diyaaruhu ay muqdisho maraan muqdisho marka maritaankeeda waa saacad i bar saacad i bar oo muqdisho iyo kismaayo loo soconayo iyo iyo iyo waxay noqonaysaa laba saacadood oo muqdisho iyo dhobley ah afar saacadood qiyaastii taqriiban afar saacadood ay ku dhowdahay maxaa- waa laba safar wa kismaayo iyo dhobley qofkii wuxuu ku raaci jiray siddeetan dollar laba boqol iyo konton waa isku hel elis waa laba safar wa
infact waan idinka mahad celinayaa shaqadiinan waanan qalabkana waan idinka sugeynaa waan rajeynayaa sanadka laba kun iyo labaatan in arrinta garoomada isku xidhnaanshahoodana wax iska bedeli doonaan garoonka si maxamed abdulla xasanna shaqadiisa wax ka qabsoomi doonaan waxaan rabay inaan uga faa'iidaysto eh, arrintan hadda dhobley oo kale tusaalaan usoo qaadanay Eh, waxaa la mida ruudkii nairobi Eh, wuxuu hadda maarayu ka shaqarinayay markay soo mareen qoladii baaraysa garoomada iyo qiimeynta ku sameynaysa inuu standardka garoonkaani uu yahay garoon caalami ah Eh, haddana aan ka hadlayno waxaa nasiib darro ah inay tahay siyaasad aan danta shacabka iyo dalka iyo dadka midna la danaynaynin oo maanta qofka muwaadinka soomaaliga ah ee in ka yar half an hour nus saac ka yar u soconaya dhoble oo gurigiisi uu yahay ama maamada xanuunsanaysa exbaayo intaa u kala soconaysay inay afar saacadood iyo badh rooda soo qaadato oo laga yaabo mararka qaarkood intay diyaaraddii ka tagto inay degto oo magaalada xamar oo markaa ayna dan ka lahayn qofkii uu u gudbo waan ka xumahay taasna mas-uuliyaddeeda waxaan rajaynayaa baarlamaankuna inay su-aalahaas ee weydiinayeen mas-uuliyiin ayna u baahan tahay ciqaab wadareed u baahan in jawaab loo helo waa ciqaab wadareed bulshada intaa la-eg dhibaatada intaa la-eg loo geysanayahay mas-uuliyad sidee abuu qofku ku sheeganayaa ciqaab wadareedka intaa la-eg ee saacadaha intaa la-eg lagu qaadanayahay waa wax mustaqbalka laga xisaabtami doono taariikhdana geli doonta waxaan rajeyn waxaan rabaa inaad ka diyaarisaan ribood qoraala oo ku saabsan ruudka nairobi iyo wareegga qofku saacadaha uu ku qaato iyo kan dhoble iyo meel kasta oo ruudkeeda la wareejiyey waxaan aanan garanaynin waxa kala xidhay soomaaliya oo dhan inay magaalo walba magaalo u furan tahay meel walibana international falaid ay leedahay oo toosay u tagto iyo caqabadda siyaasadda waxaa la ysku haya hadday siyaasad tahay siyaasaddu haddii lagu dhaqmi waayo sharcigii oo dastuur lagu kala bixi waayo haddii siyaasadii dowladdu mas-uuliyaddii ay qaadan weydo oo laga wada hadli waayo
يا الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر أروضة على بريوك حفيظة إي إلو إي الآمن abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniin kooytay alaab wareeg wayku oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato irisuunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ala daneeyaasa adduunya lama berewaaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin
waayahay dhegeystayaal qayboonka dambe barnaamijka kulanku warsanaya sideerne waliba wada sinkilaha dhegeystayaal amiin faylangaha mudanaga maamulka puntland saciid cabdulaahi dani iyo waliba hoose kulan la qaadaya dhallinyareen iska jarta dhakhaatiir iyo saasoo kala ciyaaryaano oo hanto badan iyo ku jeedan deegaanada maamulka puntland walibana saciid cabdulaahi dani soo qaabilaya xarunta madaxtooyada ee magaalada garoowe haddaba may ku eeray arrintaasay saciid cabdulaahi dani oo arrimo hoose faahfaahya wiila dhugunsadaa
runtii aniga iyo reer puntland waxay u tahay farxad in aada australia ay ka yimaadaan tiimam noocaana australia oo ah meesha hadda noogu fog dadka qurbaha jira runtii waa waxay tahay iyada naftirkeeda ee si gaara loo qabso yurub iyo mara- iyo iyo maraykankaba ka dhow wili loo imaan marka inay australia markii saddexaad ama afraad ay imaanayso soomaaliya ee waxaan filayaa waa wax u baahan in looga mahadiyo lana xuso waxaana filayaa dowrkaas waxaa iskale odayaasha jaaliyadda oo gartay in ay isku xirnaantii maadaama ay meel aada u fog joogaan laakiin isku xirnaantii dadkooda aysan marna go-in aad baan uga mahad celinayaa maamulka haddana la joogay inta maqan oo ka qayb qaadatay waan ogahay haddii waalidiinta ay gacan ka heli lahayn jaaliyadda abaabishay way adkaan lahayd ruuxaddeeda inay ku qanciyaan dhallinyaradooda inay soomaaliya soo aadaan marka reer siraali waxay mudan yihiin ammaan gaara waan ku faraxsanahay maanta inay puntland iyo soomaaliya sportska soo noolaado waxay tusaale u tahay nabadii oo oo kobcaysa xilliyadii burburka badnaa jiray waxaa aada u adkayd in laga fakero cayaaro iyo waxyaabo dhallinyarada soo jiita laakiin maanta waxaad moodaa in isbeddel weyn guud ahaan geeyo soomaaliya ka jiro gaar ahaan puntland danaynta la danaynayo horumarka isboortsku inay qayb weyn ka tahay dowladdana iyadoo dadkeeda ka jawaabaysa baahidooda iyo dareenkooda waxaan aada ay isugu howshay sidii loo horumarin lahaa dhinaca isboortska waan ka jeclayn xilli ay barnaamijyadaas dhammaadaan inay kusoo qaybato laakiin marka dambe aan rajeynaynaa garoon gaal kacayo dhismihii waa ku socda kan garowana dhismihii waa socdaa kan boosaasana bil gudaheed hadda waxaa lagu jiraa final stagekii designkii iyo howlihii isnagu bilaaban doonaa sanadkan gudihiisa saddexdaas inta uusan dhammaan ayaa noo qorshaysan sanadka xigana kuwo kale ayaa noo qorshaysan haddii lahayd waan ku faraxsanahay maamulka wasaaradda iyo hawsha siday isugu xilsaarayaan bashiir bokis oo cayaartooy hore ahaa khabiir cayaartana aan ka dhex bixin oo intii hadda dambana koojka dalka qatar ee basketboolka ahaa iyo shiimad ruuxaddiisa oo cayaartooydii hore ahaa dadku inayna aqoonbaa dhici karta isaga ruuxaddiisa uu ahaa dadkii basketboolarkii hore weeye runtii dad badan oo cayaaraha magac ku lahaa oo intii dambe dibadaha jira ayaan rajeynayna inay dalka kusoo noqdaan ruuxaddooda qayb ka qaataan waxaan si gaara uga mahad celinayaa sports kaliya inaysan ahayn tiimka oo tiim caafimaadna oo la socdo oo weliba jarty ay sameynayaan iyaga ka soo baxay dhinac jeerkooda waa runtii iyadana arrin qiimo weyn leh waan rajaynayaa fursaddaas puntlandna heshay jaaliyadda australiana heshay inay wixii ay dareensanaayeen dareenkii ahaa inay dadkooda waxu qabtaan ay heleen meel ay wax ugu qabtaan in uu si hufan uu u fulo oo safe ah dabcan dariiq dheer baa maraysaan cilladaha aan iniisii sheegaya waxaa ka mid ah inkastoo hadda gacanta lagu hayo dalkan soddon sano ayaan dowlad xoog leh oo infrastructure ka shaqaysa aysan jirin dadku waa dadaalay guryahooda iyo meheroodahooda waa ka shaqaysteen laakiin waxyaabaha caamka ah weli dowladdu waa dhutiraysaa waad sida arki doontaanoo jidadku waa jidad laga dhaxlay intaan dalku burburin marka burbur badanaa ka jira xagga jidadka roobabkii ugu dambeeyey weliba dhaawac badan ay gaarsiiyeen waddada garowe boosaaso inkastoo shirkadii dhisi lahayd ay bilowday shirkadii oo hadda barbaarationka iyo dhismihii qaybtiisa ay wato marka inaad taana la aragtaan ruucaddeeda waa fiican tahay laakiin marka dambe aad soo noqotaan waxaan rajaynaynaa boosaasa gaalkacay jidadka in rehabilitation lagu sameynaa qorshayaashii waa socdaan waan rajaynaynaa sanadka dambe inay dardar badan galaan hadda mid waa la bilaabay kuwa kaleetana inay bilowdaan baan rajaynaynaa december ama january horaanteeda haddii ilaahay idin dabcan dhinac waa faa'iido oo markaad soo tegayseen waxaa ku soo talagasheen meel baa basan oo adag marka intaa naga heshaan waa wax fiican bay noqonaysaa haddii aad wax fiican naga filayseen oo meel baa baasan u timaadaana dhib ahaan lahaa marka hadda waxaa umalaynaa difaacin waa fiicnaa marka walwal badan ma leh oo meeshaasay xaraysaan iyo baababtaa raacaysaan iyo perceptionkaas meesha aad joogteen meel ka fiican inaad aragtaan taasaa annagana fikirana faa'iido noo ah waxaan filayaa af soomaaliga kuma hadashaan laakiin waa fahamtaan sooma marka waxaa ku adag inaad wax badan ku hadashaan laakiin fahamku waa fiican yaan filayaa haddii aad translation u baahataan waa gartay marka soo dhowaada waa dalkiinnii waa dadkiinnii dabcan waxaa ku jirtaan xilli isdhexgal iyo dalbarasho iyo farxad iyo jiilasha aad la joogtaan naftirkiina inaad u warantaan degaanadii aad ka timaadeen iyo sida ay yihiin iyo inkastoo hadda adduunku isku soo dhowaado oo dadka gudaha jooga xataa social mediaha uu wax badan uu ka taray isdhexgalka dadka laakiin waagi horeeto in loo suureeyo xataa waa arkay dadka dibadda sida looga noolyahay laakiin hadda dhallinyarada halka joogta waxaan malaynayaa naftirkooda ha joogaane qayb badan baa war badan ka haysa waad moodaa inuu aada u soo yaraarayo hamigii tahriibka dhallinyarada waa ee dhexdaasa tahriib baa xoog badan ku hayay oo dhul aada u adag oo saxaro ah iyo liibiya iyo badahaas lagu baabi'i jiray wacyigaas runtii aad baa dowladda iyo dadkuba ugu dadaaleen isbedel baa ka muuqda inkastoo weli uusan dhammaan dabcan caqabadaha dhinaca shaqola'aanta waxa weeye waxyaabaha dhallinyarada ku xambaaraya inay hijroodaan waa caqabad jirta weeye oo aan kirayno laakiin kolley dowlad ahaan dadaal badanaan ku jirnaa in deganaanshaha iyo shaqo abuurku ay xoogaysato waana rajaynaynaa haddii ilaahay mo inay wax ka bedeli doonaan marka dabcan soo dhowaada waan ku soo tala gasheen in laga badiyo inaad badisaan marka haddii nilaga badiyana dhib ma leh kooxda xabsiga ku jirta iyagu training badan bay qabaan ilaa meel ma aadaan ma ogtahay marka waa niman meel ku xiran wey marka waa la garan karaa inay naga badin karaan marka insha allah waan rajaynayaa haddii ilaahay idmo fursad fiican ay ahayd inaad soo aragtaan xataa xabsiyada waan filayaa inaad ka soo hesheen yani facilitiga iyo sida ay tahay ya markii labaad arkaan soo maaha runtii dad badan xabsiyada dalal badan oo afrika ka fiican in xabsiyada puntland ku yaal xaqiiqada marka loo hadlo very standardka iyo sida wax yihiin xabsiyada waaweyn ee qardho iyo boosaaso iyo garoway aad bay maaragtay u fiifiican yihiin iyo sida weliba waqti badan inuu helin baa dhici karta training waxay sameeyaan xataa waxyaaba activity oo dhinaca farsamada gacanta iyo waxyaaba badan ay sameeyaan marka aad aad u mahadsantihiin soo dhoweyn fiican inaad heshaan waa rajaynayaa wasaaradda iyo agaasimaha iyo inta inagu howlan baan ugana mahad celinayaa runtii annagoo de waa iska mashquulsanayn laakiin korkaa in lagala soconay oo annaga baafaa si gaara looga yaqaanaa meesha marka isagaa isagaa representation safiirkiina isagaa oo aan loo yaqaanaa marka isagaa reer isagaa reer puntland marka idinka hadalka joogtaan dadka kaleeto waa uu ka badsadaa imaanshaha iyo iyo dadka aqoontiisa Ee, waan rajaynaynaa ruuxaddeeda inuu qayb ka qaato inuu inagu soo dhaweeyo halkan meelo badan waa ina marmarin doonaa haddii ilaahayno ma- marka een, een, dabcan xilliga waxaan filaya xilli barwaaqa ah weyso weli baadiyaha lama geenaa mayna magaalooyinka lagula wareegaya ya eylay tageen miya Ah, maya baadiyahana in mar la geeyo meelo waxaa jirta ya caano geeliyaa lasoo siiya maya meelo iska magaaladan habeenka iska baxda magaalada banaankeeda een, een, in in la geeyo way fiican tahay oo campinga yaqaanaan iyaga night camping dab in loo soo shido way sameeyaan wasraag ruuxadooda waa jecel yihiin marka is good inaad maaragtay dabcan dadka jiinka soomaalida waxa qurquruxa badan jecel laakiin mujtamacaadka kaleeto markay yimaadaan advanjarka way jecel yihiin sooma marka meelaha adag inaad tagtaan naftirkeeda waa waa qayb ka mida inaad maaragta maskaxdiinu ay fursad hesho ay ku fakerto oo waxa jira ay arkaan oo xaaladaha ay ka warqabaan wax qurux badan la inaa aragtaan sax maaha marka een, taa naftirkeeda in lala yaabo maaha marka aada u mahadsantihiin soo dhawaada waa intaas
أخونا ميديكال سنتر qof bilaash ee war dhammaaday udur ay tisa lehel akhuunaa midikale santara haddii kol eedan asriyey ama lunsugaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii oo aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع دواء irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan arooraw أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylansaaro eebegay hokiinka darmooba daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafimaadasa xaruntulo kiinka diyaariyo akhuunaa midikal santar edii madowta udur wali korkaaka jara walkooko baare walkiin edaaye waana waykooka daawaye akhuunaa midikal santar baydhawiye helshe isbitaalkiyo ka neebsadeengu أخونا ميديكال سنتر intiqii wado haruntiya lataa ميبا كميد أها OBD.
أو دكتور كفرديدو qayb ultrasawne أو لكبارو
waayahay dhegeystayaal qayba dambe ee barnaamijka kulanku warsahaya sideerne weliba huwada singalaa amiin faylangaa wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba yadaa furtay qorshaha qaran ee dhallaanka soomaaliyeedda haddaba mayse abdulla keedi wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya doctoreysa fawziya awiikar nuur oo arrintaas soo faahfaahisay ila dhugunsada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay taariikhda tahay kow iyo labaatanka novembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaan daahfurnay qorshaha qaran ee dhallaanka sida aada la socotaan soomaaliya waa meelaha dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay aada iyo aada ugu badan tahay Ee, qorshahan wuxuu ka shaqeynayaa cunuga marka uu dhasho ilaa iyo sideed iyo labaatanka beriyo ugu horeyso daryeelka muhiimka oo cunuga uu leeyahay inuu helo taas oo yareyn doonta insha allah dhimashada ku imaada ilmaha waktigaas uu horey ka dhasho ilaa iyo sideed iyo labaatanka beriyo ugu horeyso oo ay tahay mararka badan oo ilmaha u dhintaan cudurro tiro badan Ee, qorshahan waxaa loogu talagalay soomaaliya oo dhan wasaaradda waxay ku bixisay juhdi badan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo unitkii qaybtii ee, ka shaqaynaysay ee, caafimaadka dhallaanka ee, iyo een, ee, hay-adihii naga kaalmeeyey in qorshahan aan aan ka shaqayno oo aan diyaarino maanta oo aan ku guulaysanay inaan soo kamilno ee, aana daahfurno waa shaqo hirgelintiisii waa howl u taalo soomaalida oo dhan Ee, waxaana la joogay inta badan een, maamul goboleedyada wasiir- ee, hay-ado een, wasaaradooda caafimaadka ee, agaasimayaashooda guud ee ururka takhaatiirta soomaaliyeed takhaatiir badan oo isxiiqaanta iyo hay-adihii naga kaalmeeyey waa qorshe u baahan in laysugu tago sidii loo fuliyo sababtoo ah bulsho hooyada iyo dhallaankii ay ka dhammaanayaan ama cudur aafeynayo ma aha bulsho hore u socoto oo dhaqmayso inaan ku wada dadaalno sidii cunuga caafimaadkiisa kor loogu qaadi lahaa inaan samayno ee meelihii lagu xanaanayn lahaa ilmaha u baahan taxadar ama newborn care laleeyahay yacni cunuga markaas dhasho taxadarka u baahan yahay isbitaalada iyo goobaha caafimaadka inaan dhig- dhig- dhigno ilmaha meeshii lagu xanaanayn lahay markii ay ku dhashaan ama eh, iyagoon waqtigooda dhammaysan ama xanaano zaa'id u baahan marka waa qoosho een, aad iyo aad ah, ay u fududahay in la hirgeliyo laakiin u baahan la isugu tago bulshadana ay ka taxadarnaataa sidii hore loogu marin lahaa caafimaadka ilmaha
waayahay dhegeystayaal guudahaan waliba intaa ka afmeera barnaamijka kulanku warsan dhowrnimada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuleba saare waan siin dareysayahay dhegeystayaal anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada magaa kutirta waliba imaamaday saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkun barnaamij lamada raadion kula baan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo siin kutababsadaasiyo hamiine madaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu